Nabadda waa xaalad ay ku wada nool yihiin bulsho, qaran, ama duni iyadoo aysan jirin colaado, dagaal, iyo khilaafaad. Waxayna ka dhigan tahay isu tanaasul, wada noolaansho, iyo iskaashi si loo gaaro horumar iyo xasillooni. Nabadda waxay muhiim u tahay horumarinta dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, iyo xuquuqda aadanaha. Waxay sidoo kale nabaddu ay ka hortagtaa burburka iyo dhibaatooyinka bulshada iyadoo kor u qaadaysa nolol wadajir iyo kalsooni. Ilaalinta nabadda waxay u baahan tahay wadahadal, dulqaad, iyo ixtiraam. Gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka dhisan ururo badan, waxaana ka mid ah ururka Naafada, wuxuuna ururkan kaalin weyn ka qaataa nabadda, dib u heshiisiinta, iyo isdhexgalka bulshada. Sida uu sheegay Guddoomiyaha Ururka Naafada Gobolka Shabeellaha Dhexe, Isxaaq Xaydar Caqiil, doorka iyaga haddii aan nahay dadka naafada ah ee kaga aadan dhanka nabadda wuxuu la mid yahay doorka kaga aadan dadka kale ee oo oo kale uu la mid yahay annaga een, lixaadkaan naafo ka nahay laakiin caqliga ee, naafo kama nihi inta ee, caqliga aan naafada ka ahaynna waxay ka qayb qaadan karaan wacyigelinta naf- nabadda fariimaha nabadda quseeyo iyo fadhiyada nabadda looga arrimsanayo intaba maaragtay waan tegi karnaa waana ka qaybgeli karnaa wixii maaragtay ee dan u ah nabadda iyo waxa colaadaha ay sababi karaanna intana dadka la garan karaan nahay sababtoo soomaaliyaan ku dhalannay u dhalannay aan ku nooleen maaragtay ee, shan iyo soddonkan sano oo burburka lagu jiray waa naqaanaa nabadda waxay tahay macaanta ay leedahay aan ognahay maaragtay qaraarka ay leedahayna si fiican aan u garan karna naafada waxay dib u heshiisiinta qayb kaga noqon karaan in maaragtay ay maxaa la jihi sheeg ee, dadka kala hadlaan media kuwooda waxgalka ah in maaragtay ee, kuwa culumaha ku jiro masaajidda ay ka sheegaan nabadda in bini'aadmiga ay muhiim u tahay waxay ay maaragtay qayb kaga noqon karaan in odayaasha dhaqanka laftirkooda ay kala shaqeeyaan marka ay nabadeynta ka shaqaynayaan haddana maaragtay guddi ee, guddiyo badan oo jiro magaaladan ka jirana qayb ayay ka yihiin dadka naafada oo insha allahu ee, guddiga xalinta iyo khilaafaadka qayb ayaan ka nahay maaragtay insha allahu tacaala ee, sidaasna maaragtay waxaa aa noogu suuroobays inaan ka qayb galno fadhiyada looga hadlayo fariimaha nabadda nabaddu waa aasaaska nolosha iyo horumarka bulsho kasta. Nabad la'aan waa nolol la'aan.